waan salaamaya dhammaantiin meel kastoo joogtaan waxaan maanta u ambabaxayaa wadanka isu taga imaaraadka carabta oo aan u aadi doono howlo la xiriira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo toban sano ah ay naga taageeraysa dowladda istaga imaaraadka carabta howlo la xiriira dhamaystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo iyo isis iyo arrimo la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha oo horey dalka uga socday iyadana dardargelintooda arrimahaas horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada laftigooda oo aan rabno howlo badan sidoo kale inaan laga qabto dalka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha arrimahaas oo dhan ayaa weya sababta hadda aan socdaalkeyga aanu qaadan doono muddo afar beri ah waxaan rajeyn doonaa inaanu la kulano dowladda madaxda dowladda isutaga imaaraadka carabta hawshaas inaan kala hadalno deelaha yidhaahdo arrintaas unbay khuseysaa tigitaankaygu wax kale oo heliyaa ma jiraan waxaan rabaa sidoo kale inaan idiin sheego inaan magacaabay guddi magaalada boosaasood guddigaasoo ah guddiga dib u soo celinta bilicda magaalada iyo dib u soo celinta hantida dowladda ee la deganya ama la haysto guddigaasi wuxuu ka kooban yahay wasiir cabdirashiid maxamed xirsi wasiirka wasaaradda kalluumeysiga oo ah guddoomiye wasiir siciid maxamed raage oo ah wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda oo xubin ah maxamuud faarax beeldaaje wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xubin cabdirasaaq nuur cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda kadaha iyo badda isaguna xubin weeye wasiir cabdisalaam bashiir cabdisalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ahna duqa magaalada boosaaso oo xubin ah yuusuf maxamed wacays dhado oo ah guddoomiyaha gobolka bari xubin jenaraal asad cismaan cabdulaahi agaasimaha guud ee hay-adda b s f oo xubin ah admiral cabdirasaaq diirye faarax oo ah taliyaha ciidanka badda puntland oo isaguna xubin ah iyo ugu dambeyn gaashaanla sare cabdixakiim yuusuf xuseen oo ah taliyaha qeybta boliiska ee gobolka bari guddigaas waxay u xilsaaran yihiin inay magaalada ka shaqeeyaan dib loo soo celiyo bilicdii qashinka wixii yaal magaalada laga aruuriyo jeedka la furo iyo hantida dowladda dib loo soo celiyo si magaaladan u noqoto magaalo istaahisha inay noqoto caasimadda ganacsiga ee puntland magaalada waxaan ku qabanay shaqo tiro badan hore uga qabanay oo ah jidadka la socota ilaa afar iyo toban jid ayaanu ka sameynay oo qaarkood ilaa lix kilomitr ay yihiin waxaanu sameynay sor lightski amase nalalka ku shaqeeya cadceeda oo aanu islahayn wax badan bay ka bedeleysaa bilicda magaalada waxaasuna ayagoo la qabtay haddana waxaad moodaa wasaaradda inay wax badan shaqo ay dhiman yihiin waxaan rajeynaynaa guddigaas inay shaqada loogu talagalay siday tahay ay u galaan si deg dega ugana soo baxaan waxaan kaloo marka rabaa inaanu inaan ku tirtirsiiyo oo aan ku booriyo dadka reer boosaasood inay soo dhaweeyaan arrinta iyada ah guddigana gacan buuxda ay siiyaan inay waajibaadkooda ay gutaan ugu dambeyn waxaan rabaa hadal yar halkaan inaan ka jeediyo oo ku saabsan xarigga boqor buur madow oo lagu xiray somalilan waxay la tahay aniga runtii isimadu in ay yihiin inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda inaysan sax ahayn nin isimahu meel tega dalkiisa kamid ah eed maxaad u tagtay isimadu annaga dhankayaga xuduud male meeshay doonaan bay tegi karaan meeshay doonaan bayna nabadeynta dalka iyo isu dhawaanshaha bulshada ay u aadi karaan marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqor buur madow xariggaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisii meel ka mid ah hadduu hadda dib noo yimaadan oo kusoo dhaweynayna horena u soo dhaweynay cid kasta oo soomaali oo wanaag wadana puntland way soo dhaweynaysaa ama ha noqoto wanaag nabadeed wanaag ganacsi iyo wanaag isu socod bulsho intaba waanu soo dhaweynayna hadii laha yidhaahdo waan ka xunnahay xarigiisa waxaanana rajeyneynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo ninka odayga ah aad iyo aad baad umahadsantihiin soo dhawaada madaxdana waxaa sheegtay magacaygu waa xasan haykir raabi daljil imaaraadkan aan la socotay maalmahana hadalhayn baa jirtay khilaafkii imaaraadka dowladda federaalka soomaaliya wadahadal bay kula jirtaa puntland hiisad bay arrintaas ka dhalatay iyo ciidankii qorshahan ku jira arrimahaas dabcan wixii xole iga weydiiyo anigu saan hore u sheegay wax dhib aha naga dowladda iyo faraqa naga dhexeeya ma jiraan wax wanaag ahaynoo naga dhexeeyana ma jiraan waan rajayneynaa dowladayadii dhexe iyo dowladda suudiga imaaraadka carabta oo iyana wax badan naga dhexeeyaan oo oo arrimo dhaqaale iyo xiriir ganacsi iyo dhan walba aanu isaga xiranahay inay isu soo dhawaadaan wixii khilaafoo jira oo yaryar haddii jiraanna la dhameeyo ayaan rajeyneynaa te wixii aniga arrintaas igaga aadan cabduulay ahaana waan ka qeyb qaadanayaa waana waana waana gelaya hadii ilaah yirah hal su-aal arrintii kaabayaasha dhaqaalaha dekada oo kaleeto oo dhammaan dhood waad ka hadashay oo asaal haddii iyaga laftooda ay dhawaan labayn marka arrintii dekada ma ku jirta goormaasaa la bilaabay hawshii mashruucaasi dad badan waqti badan ba hadda kasoo wareegtay heshiiska xilligii la sicay dekada in lagu wareejay arrintii balaarinta wax badanoo kasoo waragaadan ma jiraan hawshaas haddana way socotaa hawsheedii waxaa hadda gabagaba maraya tenderkii ciddii ku guuleysan lahayd shirkadihii wakti badan bay qaadataa shirkada shirkadaha in la eego in ay dhaqaale ahaan sax yihiin oo ay sound yihiin dhanka financialka dhanka technicalka inay awood u leeyihiin inay sameeyaan dekada ay khibrad leeyihiin waxaasoo dhan boosas bay qaadataa lagu kala reebaya shirkadaha gebagabay arrintaasi maraysaa ugu dambeyn waxaan u marinayaa waxaa laleeyahay waxaa soo haray laba shirkadood waxaan rajeynaynaa marka tii ku guulaysatana dhawaan lagu dhawaaqi doono kabacdin ay bilaaban doonto shaqadii dekada diiraha